أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa idaacadda islaamiga alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteennu waa inaan isku kaashanno faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga labaatan iyo shanaad ee manduumatulmaqaasi oo ka sheekaynaysa khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinayaa sheekh casaam abu yaxya
مدحت بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد waxaynu ku soo dhex jirnay manduumat almaqaazi kitaabkeenii ku saabsanaa khasawaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka soo baxnay khaswadii labiyo tobnaad oo ahayd khaswadii uxud toddobiyo labaatankii khaswo ee rasuulku qaaday ayaynu soo dhameynay laba iyo toban ka mid ah halkii waxaynu ka gelanaa khaswada laba iyo saddex-iyo tobnaad oo la yidhaahdo khaswatu xamraai alasad la yidhaahdo khaswatu xamraai alasad xamraau lasad waa goob iyo meel weeya waxaana u jirtaa magaalada madiina sideed mayl ayay u jirtaa dalxulayfa markii loo socdo ayaa dariiqa waxay kaga taalaa bay leeyihin culamaau siir dhinaca bidix ayay kaga taalaa halkii maylna hore ayaynu usoo marnay wuxuu u dhigmaa hal kilomitir ilaa lix boqoloo mitir ayuu u dhigmaa hal kilomitir iyo lix boqol ayuu macnaa u dhigmaa waa laba kilomitir oo dhadhow weeyaan macnaheed waxa weeyaan ilaa labaatan kilomitir bay markaa gaadhaysaa meeshaas intay u jirta hadafka iyo ujeedaduna waxay ahayd in la argagax geliyo ciidamadii gaalada ahaa ee shalay toole ka dagaalamayey uxud ka dagaalamayay dagaalka uxud maalintuu dhacay maalin sabtiya ayay ahayd xamraa-ul asadna iyana waxay dhacday maalintii labaad ee ku xigtay xadda ahayd ee bisha shawaalna lix iyo toban ay noqonaysay ayay dhacday marka laba maalimood oo isku xigta ayay kala dhaceen ciidankan galayna waa ciidankii shalay toole ka dagaalamayey xudun cid kale kusoo biirtin haba yaraateen ma jirto hal saxaabi ee kusoo biiri doona saynu arki doono ciidanka la weerarayana maxay yihiin iyaguna waa ciidankii shalay toole ka dagaalamayay uxud ee qureysheed ee abu sufyaan uu hogaaminayay asbaabtana sheekha inoo sheegi doona raxmatullaahi calayh oo asbaabtuna waxay ahayd haddaynu sii sheegno abu sufyaan iyo ciidankuu watay markay dhexda marayaan ayay ka qoomameeyeen inay ciidankii rasuulku calayhi salaatu wasalaam hogaaminayay inay jebiyeen haddana wax khaniimo aanay wadanin way jebiyeen rag way laayeen laakiin qof maxbuusana ma wataan khaniimana kama wataan asrana kama wataan waxaba yaraatee ay wataan ma jirto marka waxay yidhaahdeen markay dhexda marayaan waxaynu yeelidee maxamed ma jirtee aynu laabana ay yidhaahdeen warkii baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo gaadhay kadibna ciidankan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diray magaalada makana madiinana wuxuu kaga sii tegey cabdullaahi bn umi maktuum buu kaga sii tegey wa bacdaha ay bacda uxudin uxud gadaasheed waxaa dhacay khaswatu xamraai alasad ayaa dhacday kaanat waxaanay ahayd liirhaabin argagax gelin darteed ayay u dhacday sabiixata uxudin uxud maalinteedii subaxeedii dambana waa ay dhacday oo saasay ku dhacday macnaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam subaxii sabtiga markuu uxud ka dagaalamay axaddii muxuu aaday xamraa lasad ayuu aaday wa bacdahay bacda khaswati uxudin khaswatu xamraai alasad ayaa dhacday kaanat waxaanay ahayd liirhaabin ay liirhaabi alcaduw cadowga ilaa argagax geliyo ayaa loo duulay sabiixata uxudin uxud subaxeedii dambena way ay dhacday waa maalintii xaddaa ayay dhacday wa amara anabiyu nebigu wuxuu amray oo amaruu ku bixiyey anlaa yakhruja inaanu bixin oo dagaalkii aanu aadin ila aladii midkii mooyaane bilamsi shalay kaana kharaja mid baxay macnaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dagaal baynu aadana dagaalkaynu aadanana shalay toole uxud ninkii la joogun baa ila raacaya qof kale oo raacya haba yaraatee ma jirto raggii shalay toole xaadiray uxudna hal nin oo loo ogol inuu har haba yaraatee ma jirto ilaahayna tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa ayuu ku ammaanayoo saxaabadii dhammaantood amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam way qaateen rag baa iyagoo dhaawac culus ku jira oo aada weliba u daran ayay haddana dhaqaajiyeen oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay raaceen allana qur-aanka ay ku sheegay oo ku waariyo aladiina istajaabuu lilaahi wاrasuul min bacdi maa asaabahum اlqarx liladiina axsanuu axsanuu minhum axsanuu minhum wataqow ajru cadiim ilahi wuxuu uhi tabaaraka wa tacaala kuwa rasuulka iyo alla tabaaraka wa tacaala ajiibay bacdamaa dhaawac culus uu gaadhay kadib waxaa u sugnaaday ajir weyn ayaa u sugnaaday ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi walibni cabdillaahi jaabirin samax bilghaswi id liakhawaatihi janax bilamsi id qaala abuuhu yaa buniy yaa bunay maa kuntu uuhiruka bilghaswi calay halka sheekhu raxmatullah caleyh oo ku sheegayaa hal nin oo aan shalay toole iyo dagaalkii sabtigii xudda sabtigii ka dhacay uxud ka dhacay aan xaadirin oo haddana dagaal ka dambe xaadiray oo loo ogolaa isaga oo loogu ogolaaday inuu booskii aabihii uu buuxiyey maana ninkaasi waa jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhu jaabir ibni cabdillaahi nin madiya ayuu ahaa sagaal gabdhoodna uu la dhashay saxaabigii qiimaha badnaa iyo cabdullaahi ibni camar ibni xaraamna waa uu dhalay cabdullaahi ibnu camar ibnu xaraam baa wiilkan wuxuu kaga tegey maalintii sabtida ee dagaalka xud uu dhacayay gabdhihii ay walaalaha uu la ahaa ayuu kaga tegay wuxuu ku yidhi dagaalkaanaa galaaye adigu hablaha sii ilaali oo sii waardiye ayuu ku yidhi cabdullaahi marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray inuu ku geeriyoodo kuna shahido dagaalkii uxud maadaama marka aabihii uu geeriyooday cabdullaahi maalintii dambe waxa uu buuxiyey booskii aabihii ayuu buuxiyey ninka keliya markaa ka qeyb galay xamraa ul asad oo ciidankii wuxuud ka dagaalamay aan ku jirin muxuu yahay waa jaabir ibnu cabdillaahi radia allaahu canhu weeyaan walibni jaabirin walibni cabdillaahi ina cabdillaahi oo jaabirin ah ayuu samaxa rasuulku u ogolaaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh bilghaswi duulaaka ayuu ogolaaday id cille eh janaxa wuxuu u iilmay u iilmay liikhawaatihi walaaladii iyo gabdhihii oo walaalaha la ahaa ayuu u leexday oo shalay tole uu aaday bilamsi shalay id wakti baan u aaday qaala uu ku yidhi abuuhu aabbihii ku yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow maa kuntu ma ihi uuhiruka mid kuu dooraaya bilqaswi duulaanka calay kuu doori maayo manaa labadooda way duuli karayeen oo duulaanka way ka qeyb qaadan karayeen ee cabdullaahi wuxuu yihi markaas radia allaahu canhu jaabirow adaa wiila oo iga yara dagaalkan maanta ku fasixi maaye aduu gabdhaasi ilaali ayuu ku yidhi kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe wuu ogolaaday jaabir inuu booska aabihii uu buuxiyo walibna cabdillaahi wasamaxa rasuulku u ogolaaday libna cabdillaahi cabdullaahi inankiisii jaabirin ah bilghaswi duulaanka ayuu ogolaaday id wakti ayaanu u ogolaaday janaxa uu u iilmay liakhawaatihi walaalihii bilamsi shaleeto id wakti baanu walaalihii xaggooda uu aaday oo ku maqnaa qaala uu ku yihi abuuhu aabbihii yaa bunay wiilkeygiiyow maa kuntum ma ihi uuhiruka mid kuu dooraaya bilghaswi duulaanka calaya korkayga mid kaaga dooraaya ma ihi ayuu ku yidhi markii dambena rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo jaabir ibnu cabdillaahi markay soo laabteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam qisadii ayuu uga sheekeeyey iyo sidii wax u dhaceen ayuu uga sheekeeyey qisana soo dhex martay xamraa lasad rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu aaday ee duulaankii uu baxay waxaa dhexda kula kulmay macbad alkhusaaci nin la oran jiray ayaa kula kulmay macbad ibn abi macbad alkhusaaci reer khusaacana waxay ahaayeen muslimiintooda iyo gaaladooduba qaar rasuulka calayhi salaatu wasalaam warbixinta siiya ayay ahaayeen oo waxay leeyihiin culimmadu waxaa taxaaluf ka dhexayn jiray mualib cabdilmualib oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam awowgii ah iyo reer khusaaca waxaa ka dhexayn jiray taxaaluf iyo isbahaysi baa ka dhexayn jiray reer khusaaca markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ku qadarin jireen taxaalufkii ay la lahaan jireen awowgii ay la lahaan jireen ayay ku qadarin jireen ninkan markaa macbad ibn abi macbad alkhusaaci la yidhaahdo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi waxaanu u sheegay in ninkii abu sufyaan la oran jiray iyo ciidankiisu ay rabaan inay soo laabtaan oo ay duulaan labaad ay soo qaadaan kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii warkii uu u sheegay ayaa wuxuu ku yidhi rasuul allow ka waran haddii nimanka aan kala diro oo intaan cabsi ku rido aan kala diro ka waran oo intaan warbixin weyn oo culus oo dacayada u geeyo aan kala diro waana u kalsooyin haddaad kala diri kartid kala dir buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi kadibna wuu baxay wuxuu u tegay marka abu sufyaan iyo ciidankiisii oo meel degan oo inay noqdaan oo madiine ay ku noqdaan raba ciidankii rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dhexda ayay ku soo jiraan markaas wuxuu ku yihi marka abu sufyaan macbadow waadigii xagga madiine noo dhaafay maxaad soo aragtay ayuu ku yidhi wuxuu ku yihi wallahi waxaan soo arkay maxamed iyo saxaabadiisii oo idin raadinayo oo raadkiina guraya ayaan soo dhaafay oo mar dhoweyta aan soo dhaafay weliba waxaan kuu sheegayaa buu ku yidhi haddaad meeshaas sii deganaatid oo daqiiqadaha kula hadlaaya kadib aad sii deganaatid fardaha nebi maxamedu wato awaa'ilkoodu waxay soo gaari doonaan xeradaada ayay soo gaari doonaan ayuu ku yidhi anigana markaan arkay ciidanka uu wato maxamed iyo tiro badnaantiisa iyo siday u xanaaqsan yihiin iyo siday rabaan argoostaan ay rabaan ayaa waxaan go-aansaday inaan maadaama oo saaxiibtinimo hor naga dhexaysay adiga ciidankaaga aan ku badbaadiyo ayaan go-aansaday orad baan isa soo daayey gabay baa xataa intaan dhexda marayay igu soo dhacay ayuu ku yidhi markaas wuxuu ku yihi gabayga baan soo tiriyay weliba kaadat tuhaddu min alaswaati raaxilati id saalat alardu biljurdi alabaabiil تردي بأسد كرام لا تنابله لا تنابله عند اللقاء ولا ميل مع معازيل فظلت غدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول فقلت ويل بن حرب من لقائكم إذا تغضمضت البطحاء بالجيل إني نذير لأهل البصل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد لا وخش قنابله وليس يوصف ما أنذرت بالقيل وقدي معنا عيدا تربدا أو فردوتا أو فردهاس هجوم كودي يرجع عيدا كاوتا هجوم كيسي حتى فرسكي أوتي وكددي جاري جاريت كينا وكدعي جاري ciidankaasna waxaa wata buu leeyahay nin ay jecel yihiin baa wata ninka ay jecel yihiinna waa nin marnaba aanay ka agdhaqaaqahay ilaa ay go-aan macnaa wuxuu tilmaamayaa in saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay jecel yihiin markaan ciidankii arkay ayaa waxaan idhi buu ihi faqultu weyla bna xarbin min liqaa'ikumu idaa taqadmadat albadxaa'u biljiil alla ilaahay ciidanka intan leg haddii meeshii uu joogay ninkii ay gaadhaan walle waxaan idhi buu yihi maxaa la dhahdaa abu sufyaan iyo raggiisi baaba-e markaasaan soo orday saan uga digay maxay ciidanka maxamed uu wato salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadibna abu sufyaan iyo ciidankiisii waxay ku yaaceen halhaleel ayay ku yaaceen ilaa markana way isku shubeen saasaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo abu sufyaan dagaalka aan u dhex marin markaa dagaal ma dhicin laakiin meeshii ayay tegeen xogaa hanti ay wateenna way ku gateen faa'iido fiicanna way ka soo heleen ilaahayna qur-aankiisa tabaaraka wa tacaala ay ku sheegaya fanqalabuu binicmati min allahi wa fadl lam yamsashum suu watabacuu ridwaan allah wallahu duu fadlin cadiim wafatakuu waxay dileen saxaabadu maalintaa waxay dileen xamraa alasad ay dhacayso bijaddi cabdilmalik cabdilmalik ibnu marwaan ninkii la oran jiray awowgii ayay dileen liummii xagga hooyadiina awowga ahaa sibda sibda abilcaas abilcaas ninkii la oran jiray wiilku awowga u ahaana ahaa addakii abilcaaskii caqliga badnaa macnaha wahuwa ninkaasina almumasilu waa kii dhalan bedelay ee dhalan dooriyey bicami axmeda axmed oo rasuulka ah salawaatu rabbi wasalaamu caleyh adeerkii ayuu dhalan dooriyey macnaha ninkii googooyey ee sanka iyo dhagaha ka jaray ayuu ahaa oo bimucaawiyata mucaawiye ayaana yucrafu loo yaqaana alradi kan halaagsamay kan xuna halaagsamay meesha lagu dirana mucaawiya ayaa la yidhahdaa marka waa mucaawiya ibnu lmugiira ibn abilcaas weeyaan marka waxaa dhalay muqiire ayaa dhalay muqiirna ayaa dhalay abulcaas ayaa dhalay saasuu markaa u leeyahay sibta abilcaas uu u leeyahay abulcaasna wuxuu ka mid ahaa un sanaadiida qurayshin ayuu ka mid ahaa ninkan markaa la sheegaya mucaawiye ah wuxuu awow u yahay cabdulmalik ibnu marwaan ibnu alxakam ibnu abilcaas marka hooyadii caaisha bintu mucaawiya ayaa ayaa maxaa la yidhahdaa uu dhalay oo caaisha bintu mucaawiya dhalay mucaawiyahan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dilayo ayaa dhalay caaishana maxay dhashay cabdulmalik ayay dhashay saasuu marka awow uu ugu yahay ninkii waxay leeyihin culimadu dagaalku markuu dhacay ee uu dhammaaday ee qureysho ay baxday ayaa qureyshi waxay amreen inuu laabto oo ku laabto magaalada madiina macluumaadka dagaalkana uu hadhow tole soo naqaliyo uu soo qaado macnaheed maxay tahay jaasuus ahaan ayaa waxaa loogu soo celiyey magaalada madiina ayaa loogu soo celiyey ninkan mucaawiya la yidhaahdo iyo cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhuna waxay ahaayeen ilmaadeer ayay ahaayeen oo ninkan magaciisu waxa weeyaan waa mucaawiya ibnu lmugiida ibnu abilcaas weeyaan cuhmaanna muxuu yahay waa cuhmaan ibnu cafaan ibnu abilcaas ibnu umayata ibn cabdishams ibn cabdimanaaf weeyaan marka maxaa wada dhalay labadoodaba awow wada ah abulcaaskan ayaa awow u wada ah wuxuu sameeyey markaa ninkani intuu magaalada soo galay ayaa wuxuu yimi gurigii ay lahayd umu kalthuum ay lahayd umu kalthuum oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhalay uu qabayna markaa maxay cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu uu qabay wuxuu yimi markaa gurigii ayuu yimi uu ku gargaraacay marka waxaa ku yidhi marka cuhmaan ma joogaa ayuu ku yidhi maya bay ku tiri iigu yeedh buu ku yidhi kuugu yeedhi maayo ay ku tiri waanay fahantay macnaha wuxuu ku yidhi markaa daynu igu lahaa ayaan darteed usoo laabtay oo inaan isaga wareejiyo aan rabeen ninka igu yeedh buu ku yidhi macnaha ninka igu yeedh ayuu ku yidhi kadibna markii saa ku tir uu ku yidhi gabadhii waa igu yeedhay ugu yimi marka markuu u yimi ayaa wuxuu ihi daynaygumaan lahayne ilmaadeer baan nahay waad og tahay adaan magan ku ahay buu ku imaanay intaa markay isdhexeen ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xagga alle looga sheegay ninkan mucaawiya ibnuqiir la yidhahdo inuu magaalada ku jiro ayaa xagga alle looga sheegay salaadii subax ayaa la tukaday assalaamu calaykum markii la yidhi ayuu rasuulku yihi mucaawiya ninka la yidhaahdo magaalada ku jiray hala qabto hala gaadho hala dilo ayuu rasuulku yuri alayhi salaatu wasalaam kadibna cuhmaan wuxuu maqalay iyadoo mucaawiye la raadinayo ayuu maqalay maangelina wuu siiyey soo maa wuu soo ordayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimi oo wuxuu ku yidhi rasuul allow ninka magangeliyo ayaan siiyey anaan magan ii yahay wuxuu rasuulku yihi markaa magantaada waanu aqbalnay waana ka ogolaanay laakiin saddex beri gudahood hadduu kaga bixi waayo magaalada madiina waa dilninkaasi ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi waayahay buu ku yidhi markaa ilaahay wuxuu qadaray markaa saddexdii beri inaan ku bixin ayuu qadaray kadibna waa la qabtay maalintii afraad saasaa markaa lagu dilay oo lagu khaarijiyey saas marka sheekhu uu leeyahay wafatakuu bijaddi cabdilmalik liummihi sibdi abilcaas adaki wahuwa almumathilu bicami axmadi wabimucaawiyata yucrafu radi ayuu leeyahay wafatakuu waxay dileen saxaabadii bijaddi cabdilmalik ayay dileen liummihi xagga hooyadiina awowga ahaa sibta abilcaas abilcaas wiilku awowga u ahaana ahaa abilcaaska adakiya maskaxda badnaa wahuwa ninkan la dilayana almumailu waa ninkii dhalan bedelay bicami axmedi axmed adeerkii bedelay waa xamza ibnu cabdilmualib weeyaano dee waa tii dhaga iyo sanka la googooyey isagana googooyey wayucrafu waxaa loo yaqaanaa ninkan oo lagu- oo lagu garta oo magaciisu uu yahay bimucaawiyata mucaawiya lagu garta wayucrafu waxaa lagu garta arradi kan halaagsamina bimucaawiyata lagu gartaayo maanaa magaciisu waa mucaawiye weeyaan nin labaadoo marka ay dileen saxaabadu oo dagaalkaa lagu dilay xamraw asad yuu haddana rab- sheekh- sheekhu rabaa inuu inoo sheego wabiladii kiina way dileen ashfaqa uu u naxariistay calayhi korkiisa uu u naxariistay qablu qabla hada alyowm maalintaa ka hor uu u naxariistay nebiyunaa nebigeennu uma irtaja haddana wuxuu rajaynayay ninkaasi an yulaqa in la sii daayo thaaniyatan mar labaad oo maxaa loo sii daynaya an kaana lian kaana inuu yahay awgeed daa banaat mid habla u saaxiiba wahuwa ninkaasina abu cazata weeyaan abu cazihii dulhanaati dhacdhaca badan u saaxiibka ah ninkan abu caza ayaa la yidhaahdaa wuxuu ka mid ahaa dadkii maalintii beder la qabtay ayuu ka mid ahaa oo maalintii beder maxaabiistii la qabtay waa intaynu soo marnay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex qaybood uu qeybiyey qeyb la iska sii daayey oo waxba aan laga qaadin oo uu ka mid ahaa eh, ninkii ras- ninkii qabay rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadhiisa qabay zaynabo qabay abulcaas ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo soo marnay ninkan abu caza la yidhaha laftiisana in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu iska sii daayey oo uu sheegtay inuu yahay nin eh, hablo badan oo baahi badan oo dhibaata haysato ayuu sheegtay ninkaa markaa rasuulku wuxuu kula ballamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu sii daayey isagu laakiin isaguna uu ballan qaado inaanu dagaal dambe rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kusoo qaadi doonin ballankii ayuu galay maca daalika haddana muxuu soo raacay uxud buu soo raacay ciidankii soo weeraray buu soo raacay meesha mana kuba dhimin lamana qabanine wuu badbaaday hadduu badbaadina waxaa dhacday xamra al asad markii ay degeen ciidankii abu sufyaan ayuu seexday ciidankuna way seexdeen intii kale waa la kiciyey alla wuxuu qadaray in la kiciyo ayuu qadaray laakiin abu caza waa la ilaawey oo hordadii ayaa lagu ilaawey ninkii abu caze ee shalay tole rasuulka la ballamay ee dagaal dambe aan kusoo qaadi doonin kula ballamay oo meeshii hurdo oo khuurinaya ayaa loogu tegey kadibna waa la qabtay markii la qabtay ayuu haddana shalay siduu u calacalay oo inuu hablo badan leeyahay oo hablahaas ay duruufaysan yihiin oo ay u baahan yihiin oo aanay ka maarmahayn ayuu ku calacalay isagoo doonayay maxay mar laba haddana in la sii daayo doonaya markaasuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam walle iyo bille garhka intaad salaaxdid oo maka aad dhex qaadid ima oran doontid maxaa dhaha maxamed laba jeer ayaan khiyaameeyey kadibna qoorta ayaa laga jaray oo loo dheereeyey kaasuu markaa sheekhu sheegaya raxmatullah calayhi uu sheegaya wafatakuu wabiladii ee wafatakuu waxay dileen oo kale biladii kii ayay dileen ashfaqa uu naxariistay calayhi korkiisa qablu hadda ka hor nabiyunaa nabigeenu naxariisto maalintii beder ayaa loo naxariisto layska sii daayey uma irtajaa wuxuu rajeeyey ninkani an yudlaqa in la sii daayo thaaniyatan mar labaad oo maxaa loo sii daynaya an kaana inuu yahay daa banaati mid hablo u saaxiibo gabdho iyo hablo uu dhalay ay meel ku baaba-ayaan oo ay ku cadcadaroobayaan oo waa ku alacalayn mar labaad in hablaha dartii loo sii daayo oo ninkaasi waa ayo oo huwa ninkaasina abu cazata weeyaan abu caza waa kunyadiisa laakiin magaciisa waxaa la yidhaahdaa camar ibnu cabdillaah ibnu wahab aljumaxi ayaa la yidhaahdaa camarkii dul abu cazihii dulhanaati dhacdhaca u saaxiibka alhanaa waa alakhbaar almakruuha waa warka liita weeyaan ee aadka u liita ayaa waxaa loo yaqaanaa alhanaa loo yaqaana waa jam hanatin weeyaan wuxuu uga jeedaa sheekhu raxmatullah caleyh ninkani wuxuu ahaa nin gabya ayuu ahaa oo gabaygiisa ayuu ku caayi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ku caayi jiray marka saasuu dulhanaad uu u yahay ilaahayna qur-aankiisa ayuu ku waariyeybo culimada qaar waxay idhaahdeen aayaddatan odhanaysa wain yuriiduu khiyaanataka faqad khaanuu llaha min qablu faamkana minhum isaga ayay kusoo degtay ayay leeyiin abucazaas ay kusoo degtay oo hadday doonaan inay ku khiyaameeyaan awalba ilaahay bay tabaaraka wa tacaala khiyaameeyeen oo ay ku gaaloobeen ilaahay baa tabaaraka wa tacaala kusoo kusoo gacan geliyaba alla tabaaraka wa tacaala uu leeyahay ninkaasna markaas saas isagana lagu dilay ghaswatu bani nadiir in sha allahu tacaala ghaswadan dambe ayaynu kasii qaadan doonaa darsigeena dambe subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال رجال